bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidyaal hamiin fayla ka dhowaada warkan hamiinimo qodobada isinka dheega doontanna weybaa ku mid ahaa kulankeelanku ka hadalaya dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed yalaha ka gabagabeeyey shalay galintii dambe magaalada baydhaba maamulka gobolka banaadir ee weyba uu sadeeq hadeersi iyo xarunta dhimarka ee magaalada baydhaba gudoomiyaha guddiga reedan heliisyowka baarlamaanka soomaaliya mudanayaalka baarlamaankan kabaaqi intiyon surman xadhiyowka dagaalbeeleedyada dalka kana nagade madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi coosebleye magacaabay gudoomiyaalka maxkamado racfaanka gobolka hiiraan iyo maxkamada magaalada beledweyne malaagyada maamul goboleedka hirshabeelle weybayo kabaaqan antila roojiyay dagaalbeeleedyada ku teegan hirshabeelle akhbaaraadka banaanka dhugunsidyaal weyba ku mid aha israa'iil oo qalabkii walala kabaaray ku qaadi qoondusa iyo weliba maraykanka iyo suurtagelyahay dantiya hubandarta ukreina
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhugunsidayaal hamiin fayla hamiinamo talaade oo arbaanaha gala hayda taarigdan iyo ka eedanta labaata ishanta bilo toddobaad julaay sanadka lamada kuntum iyo toddobada ka dhowaada warkiiyo bisanga kulankii lanku ka hadlayay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed yalaa ka gabagabeeyey shalay galinkii dambe magaalada baydhabo waato xawluul cali maxamed oo faahfaahinta warkanin hayta
shirkuunla maalimood dareeri magaalada baydhabo islamarkuuna yahay qaban qaabidi wasaaradda dastuurka arrimo reedan heliisinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya yalaa ka gabagabeeyey magaalada baydhabo ee gobolka baay oo ay bashirkun diirada lagu saaray halinta khilaafaadka reedan fiiriyowka maareynta masiibooyinka dalka kudhii kore wasiirka dastuurka arrimo reedan heliisinta koonfur galbeed soomaaliya abdiqaadir nuur caraale iyo idaacad warsan angawerbi walyaawogiila ku hadali shirka lamada maalmood dareeri waxaa socday shir la xiriiro abaaraha iyo khilaafyada ku dhex jiro ama ka imaan karo dadka la rabo in la taageero ama la kaalmeeyo shirku wuxuu isugu jiray xaaladda guud in la ogaado ee abaaraha iyo dadka ay saamaysay oo dhabta ah iyo culaysyada saaran dadka soo barakacay oo ay abaaruhu taabteen iyo kuwa ay ku soo degeenba si markaas wixii dhibaataoo jirta caqabada ah ama khilaafaadoo jiro ama ishorhorimaadoo jiro ama culays badan oo maaragtay issaaraan jiro in maaragtay wax laga qabto sidaad ogtihiin magaaladan keliya baydhabo dad ku nool ay ka badan yihiin boqol kun ayaa waxaa soo duldugay degay dad gaarayo laba boqol oo kun kaba badanba magaalada hareeraheeda iyo gudaheedaba dadkaasoo isugu jiro dad abaartu soo barakicisa abaarta wakhtigan maaragtay sanadkii hore iyo maaragtay sanadka bamaarad socotay iyo kuwa ka soo laabtay waddamada deriska ah oo soo guri noqday ee xerooyinka qaxootiga ku jiri jiray khaasatan dalka kenya intaasoo dhan waxay saareen culays magaaladii iyo bulshadii ku nooleed khaasatan adeegyada bulshada sida caafimaadka biyaha muxuu ahaaye barashada transportationka ama gaadiidka amniga waxyaalo badan maaragtay dhinaga kale wasiirka iyo wayba sheegay intii dastuurka koonfur galbeed soomaaliya uusan hayna dastuur sidii la fadaaya uusan ka dawacsanaayna us iyo xukuumadana in iswaafiqsanaayna dastuurkaas markii la sameynayey waa la wada ogyahay khilaaf siyaasadeed oo aad u baaxad weynaa jira waxaad ogtihiin lixda qolada aaminsanayd lixda gobol iyo qolada saddexda inay laba jid oo kala duwan ay ku socdeen xilliga dastuurka la samaynayo koonfur galbeed wuxuu ku aadanaa xilli siyaasadda khilaafka siyaasadeed ee taagan oo aad u sarreeyo dastuurkii waagaa la samaynaya muhiimad buuxda lama siinin waayo khilaafkaas unbaa maaragtay iyo sida loo kala adkaan lahaa siyaasiyan ayaa xoogga la saaray dastuurka lama saarin xoog ama maaragtay sidii la rabay culays looma saarin taa waxay keentay marka dastuurka hadda koonfur galbeed u qoran inuusan ahayn dastuur sidii la rabay isugu daba dhacsan dastuurkaas anigu waxaan ku dadaalay ka wasaarad ahaan in wax laga bedelo dib u eegisna lagu sameeyo wuxuu noqdo dastuur dadka shacabka ay leeyihiin uu noqdo wuxuusan noqon dastuur xataa baarlamaanka kaliya waxaa iyo maarad wasaarada ay habeen wasaaradda dastuurka arrimo reedan heliisinta koonfur galbeed soomaaliya iyo wada dadaalo ka eedan sidii dastuurka koonfur galbeed soomaaliya waa lanka bedeli lahay reedan heleesyowka laka sameeyi lahay dastuurka maamulka gobolka banaadir iyo weyba uu sadeeq hadeersi iyo xarunta dhimirka ee magaalada baydhabo ooyo ka jaraan bukaano badana haddii deganiiska jarta labaatan joodari labaatan sariir iyo konton barking okukoyti maamulka gobolka banaadir iyo lahadeersi isbitaalka dhimirka ee magaalada baydhabo oyo ka jara in ku badan boqol bukaan oo lanka ka jara dhimirka wayban saasoo kale jare hal bil oo mushaare oo la siiyahay ilaa li shaqaala agaasimaha isbitaalka dhimirka ee magaalada baydhabo aadan gentleman yee kukuma hadnagi haddii degankukoyti maamulka gobolka banaadir
kekoli maylerais aan hadiyad oo maylerais runtii qaali ah eed eed ee maylerais qaali ah ni wareejiday walaaleyn roodo cabdulaahi colaad oo ee wakiil ku ah gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir hadiyadaas oo li kumid ah maylerais aan labaatan satin joodare oo li kaloo raacsan maylerais oo lijareel konton oo barkime ah iyo maylerais aan haddii kale mlrs gabadhan oo mlrs xarunto dhimarka muddo ka jartay mlrs runtii markii la sheenayn ad ad lidity tin ilaahay mahadi subxaana watacaala ad ad aan faylata mustaqbalka in mlrs adduunya iyo aakhirida dugsud oo iyaan haddii lain sheenay mlrs labadan gabartan yar oo tobajarka iyo unugan yar oo iyana dharsho iyo mlrs iyo mlrs miiski iyo mlrs bahalkii gaarigiis unuganka dhidheeli faadila jaraan runtii oo la arka horna mlrs gudoomiyaha gobolka banaadir eed iyo eedanka mahadsanye aruntan oo runtii mlrs dad eed iyo eed intabaalaysan oo tan mlrs wasaaradda caafimaad koonfur galbeed runtii dhinaca daawud iyo dhinaca staff mlrs dhiirigelinta ka mashquul oo maamulka iyoon gobolka gobolka bay iyoon runtii mlrs dadaal dheeri oo mlrs arukor waltar ah rawdo cabdulaahi colaad oo ee gudoomiga degmada waaberi ee gobolka banaadir oo haddii dan lahan wakiiladintii hadeersida magaalada baydhabo iyo sheegdintii eedanka farax kooyausha baydhabo iyo jeenowka hadiyada lahan wakiiladii antii hadeersida isbitaalka dhimirka ee magaalada baydhaba waxaan halkaan maanta soo gaarnay isbitaalka dhimirka ee gobolka baay magaalada baydhabo waxaan waday hadiyad uu soo dhiibay gudoomiyaha gobolka banaadir mudane taabit cabdi hadiyadaasoo ka kooban labaatan joodari labaatan go konton konton barkin iyo gogashooda oo dheeli tiran sidoo kale hadiyadda waxaa ku jiray gabar isbitaalka muddo sanad ay ku jirta ee aada u xanuunsaneyd ayaa isbitaalka waxay ku dhashay cunug cunuggii ay ku dhashay iyo hooyadii iyo gabar yar ee wadato intaba isbitaal ku jirin ku jireen oo aan ehel lahayn wuxuu guddoomiyaha usoo dhiibay hadiyad ay ka mid yihiin gaariga ilmaha ay ku socdaan sidoo kale dhar uu wiilka usoo dhiibay gabadha yartaa oo dhar loo soo dhiibay iyo hooyada oo dhar loo soo dhiibay aada iyo aad ayay u farxeen gudoomiyaha guddiga reedan heliisyowga baarlamaanka soomaaliya mudanayaalka baarlamaankan kabaaqi antiyo ansurman xaliyowka dagaalbeeleedyadaha kala nagadi guda dalka soomaaliya faahfaahinta warkan weyba muqdishohan inku daray zakari qaasima gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta ee mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya xildhibaan brofesor maxamed cabdi gandi oo maanta ka qaybgelayay kulan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa wax uu ka hadlay dagaal beeleedyada ka soconaya qeybo ka mid a gobolada dalka guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya looga baahan yahay in kaalintooda ay ka qaataan islamarkaana ay u istaagaan sidii loo xalin lahaa xiisada colaadeed islamarkaana u dhexaysa beelaha walaalaha ay ku soo laabatay qaybo ka mid a gobolada dalka sidaa oo kale guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa beelaha dagaalamaya ee soomaaliyeed waxa ugu baaqay in si deg deg ah ay u joojiyaan xiisadaas colaadeed islamarkaana wax weliba wadahadal iyo waanwaan lagu xaliya waxaan jeclahay oon usoo sheegay halkan in aan idiin sheego wax aan wada ognahay waxaa muuqata in dagaaladii sokeeye soomaaliya inay dib ooga soo noolaanayaan waxaa jiraan meelo badan in dagaalla hadda ay ka socdaan oo dhibaata ka socoto qabeelada dhexe hiiraan galgaduud oo marna galgaduud koonfureeda marna gaalkacyo ah sanaag iyo sool iyo buuhoodle ama haddii kale khaatumo marka waxaa loo baahan yahay halkaan marka ugu horraysa inaan baaq usoo jeedino dadka soomaaliyeed ee deegaanada ku nool in ay khilaafka halkaa ka jira ay ku dhammeeyaan nabad waxaa kaleetoo aan jecelahay halkaa inaan ka soo jeediyo in baarlamaanka looga baahan yahay inuu mas-uuliyaddiisa qaato oo arrimahaas meeshaa ka socda aan u guntano sida ay ku suurogeli lahayd nabad in loo soo dabaalo hadalka ka soo baxay guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo qeybo badan oo ka mida gobolada dalka ay ka soconayo dagaal beeleedyo islamarkaana ay u dhexeeyaan beelo walaala ah ee wadadega goboladaasi gobolka shabeellada dhexe ayaa haatan waxaa ka taagan xiisad colaadeed una dhexayso beelaha halkaasi wadadega ayagoona isku haysto arrimo ay qeyb ka tahay dhuldaaqsimeed iyo ceelbiyoodyo zakariya qaasim maxamed bagax warsan redio magaalada caasimadda ah ee muqdisho isla dagaal beeleedinaas intanu kubana dhugunsidyaala malaagyada maamulka hirshabeelle iyo waybayo kabaaqanan tilarooji dagaal beeleedyada ku teegan hirshabeelle faahfaahinta warkan way baning haye saadaq cali ismaan
suldaan axmed rashiid sheekh shacib oo ka mid ah salaadhiinta dega gobolka shabeellaha dhexe ayaa wuxuu baaq nabdeeta u diray dagaalbeeleedyada mar kale kasoo cusboonaaday deegaanada hirshabeelle sida kulmisirow maqdis jamaaca misra cadale halkaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka socdeen dagaalbeeleed sidoo kale waxauu baaqu diray madaxda dowladda federaalk soomaaliya in arrinkaasi ay soo fargeliso waxuuna sheegay in ilaa iyo haatan maamulka hirshabeelle aysan dheg jalafa u siinin dagaalkaasi waxa uu sheegay suldaanku in qaar ka mid a maamulka hirshabeelle ay ku shaqeeyaan magaalada muqdisho haba ugu badnaadaan golaha wasiirada iyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle labada beel oo isku haysato jamaaco iyo kulmisirow iyo maqdes waxaan u soo jeedihaynaay ilaahay inay ka cabsadaay ittaqillaah dagaalka inay joojiyaan bilaa xuduuda la'aan bilaa shuruud la'aan dagaalkaas waa in si degdeg lagu joojiyo dan islaamaan nahay labada beel oo isku haysato degmada balcad iska wada xaajoodka imaadiin taasaan horta uga baaqaa baaq nabadeed waaye annaga waxaan nahay dad beeraaley ah waxaan nahay dad jiinka hubi degan waxaan nahay urur nabadeed waxaan nahay urur oo biis ah ninka haddii beeraaley uu yahayne annagoo dagaal inan qaadno diyaar uma nihi maxaa yeele jiinka waxaa noogu yaal cin baa noogu yaal marka agoonka ninka madaxa ka xiiri iyo ninkii koomi waa yaqaan annaga dawladda farmaajo wax hadda cirbid oo galuus lagu tashta alla ka dhige dib u heshiisiin ama hadal oo naga soo gaari ma jirto sagaashan kilomitr ay ku jirtaa shabeellaha dhexe waa maqlaayay inay u dirtay xeraale galgaduud oo tiri dagaalka degdeg alaga joojiyo maamulka hirshabeelle ayaa waxaa inta badan lagu eedeeyaa inuusan ku shaqeynin magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle hirshabeelle wasiiradooda iyo qaar ka mid ah xildhibaanadooda hadda waxa ay ku shaqeeyaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya iyagoo jowhar aysan ku lahayn xarumo ay ku shaqeeyaan taasi ayaa keentay in magaalada muqdisho ay ku shaqeeyaan saadakhal ismaan warbaahinta warsan jowhar
madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi coosoble iyo magacaabay guddoomiyehalka maxkamadda racfaanka gobolka hiiraan iyo maxkamadda magaalada beledweyne waa koobashir cabdulaahi cusmaan oo warkan beledweynahanin ku dari magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa laga furay maxkamad islaami ah taas oo dadka dacwadaha qaba ay u imaan doonaan si wax loogu qabto cadaalad darrada ka jirta deegaano badan oo hoos yimaada gobolka hiiraan furitaanka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka hirshabeelle maamulka gobolka hiiraan ka degmada beledweyne iyadoo lagu magacaabay xubno ka mid noqonaya maxkamadda degmada ee magaalada beledweyne
cabashooyinka faraha badan ee ka imaanaya shacabka ee dhinaca kalsoon la-aanta kadib markii uu guurgalay rabitaanka shacabka ku dhaqan deegaanka ay ah inay helaan maxkamad ku kala saarta shareecada islaamka kadib markii uu arkay kala soo jeedinta wasiirka garsoorka iyo arrimaha diinta iyo uqaarta ee wasaaradda hirshabelle waxa uu soo qoray xeer lambar todoba ismaha maxkamadda shareecada islaamka ee racfaanka degmada iyo racfaanka degmada beledweyne madaxweynuhu wuxuu magacaabayaa maxkamadda racfaanka sheekh ibraahim xasan cali oo loo magacaabay guddoomiye sheekh cumar maxamuud gidoole oo loo magacaabay garsoore sheekh cabdikariim saalax ibraahim oo loo magacaabay garsoore axmed xuseen kaaliyasa axmed muumin nuur reer ilaaliye maxkamadda degmada beledweyne sidoo kale waxaa loo kala magacaabay sida sheekh roober yuusuf nuur guddoomiye sheekh cumar sheekh maxamed cali garsoore sheekh cabdulaahi muuse raage garsoore maxamed yuusuf nuur kaali xasan maxamed sheekh cali kaali ciise maxamed cabdi gaarsiiye maxamed cismaan macow agaasimaha galdacwadeedka madaxweynuhuna waa saxiixay wareegsadan sidaas ayay dhaqangal ku tahay gudoomiyaha gobolka hiiraan ee kudegmada beledweyne oo ka hadlay munaasabadda ayaa dhankooda waxay ballan qaadeen ilaahi subxaana watacaala maxaa iskale gudaaka beledweyne waxaan u ridaynayaa insha allahu tacaala kuwii qaatay maanta shareecada islaamka ee ku xukmo ee ku dhaqmo kolay shareecada islaamka haddii lagu dhaqmi waayo meel lagu dhaqaayo galalaya galalaya waxaan leenayaa waxa dardaaran ah iyo wixii mataqaanaa duubaabo ah
munaasabadani waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan waxaan isleeyahay laftii ka jabnayd gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne ama maamulkaba andhaha maanta ayay kabantay sababta oo ah haddii cadaalad la waayo maamul ma jiri karo maanta waxaan isleeyahay dawladdeenna oo idil aasaaskeedii ayaa dhismay ilaahay baanu ugu mahadinaynaa ilaahay baan ku shukrinaynaa annaguna waxaan leeyahay ilaahay kuwii maaragtay waajibaadkooda guta allaha naga dhigo ugu dambayntii waxaa ka hadlay madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle waa ognahay deegaankeenna ka jirta waa ognahay ummaddaa dadka isku haysa waa ognahay dulmiga ka dhaca waa ognahay inta marka ayaga wax laga hadleeyo ayaga sharciga gacantooda ku tugsada ama soo dhaqsado qofku ama soo xirta ama qole inta qaata dila waxaan rabaa dhagihiinna inaad si fiican u furtaan mar haddaan maxkamad islaamiya halkaas furnay cid aan uga leexan doonno ku dhaqanka shareecada islaamka bashiir cabdullahi cusmaan raadi warsan beledweyne meel warkaas ku dhugunsadahay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo israa'iil yawaybaye meelo ku saarahaytay qalabka lakabarow hubki iyo biyo olalaka dilow iyo jeyti agagaarka barakaysan ee magaalada qundus oona taas bedelshana isticmaali doonaan qaaba haanadku fududa golo ammaanka ee ra-iisul wasaaraga beljam golo ammaanka ee ra-iisul wasaare benjamin netanyahu iyo marsii horeyti oo g k e coday intay qalabkaas meelaa ku qaada xiisadan iyo irka iska shareertay kuriyad markitumay afartii julaay ma askari oo ku tirsan booliska israa'iil laka dili xaram al-shariif milaso yahuudana iyo maga kala dankasaasa ergega qaramada midoobeen qaabilsan bariga dhexeeya ku degay xiisadan ku teegan antiya halisanka jarta anti oo ka faafan meelo badan oo kubasan meelo barakaysan bayaanka kubaya xafiiska master netanyahu iyo laka sheegay inti golo ammaanka iyo aqbaleen talahajeedyowka ee anti dhammaan ciidamada ammaanka iyo bedelan qalabka laka baaro hubka iyo biro oo laka isticmaalow teknolojiyada casriga iyo qalab kale bayaankan iyo sasookar laga sheegay inti labaad isiyeed milyan oo dollar lanqoontay inti laakaqoda qalabka cusub saas oo kalena laka qora askar booliis oo dheeraade mas-uuliyiinta israa'iil iyo sheegan inti qalabkaas wala laka baarow lambaahanyi sabab jimaadii lahadhaafi sida falastiiniyiine iyo wayba laka dilay iskadhiyow dhex maray ciidamada ammaanka israa'iil iyo dad banaanbaxyaaleh xidlo kumanaan qof yohanes ka baxeen bariga magaalada qundus iyo daanta galbeed ee la haysada anka dambeyntiina wakiilka gaarka ee cusub ee maraykanka anfadhi ukraine iyo sheegay intii washington iyo si qoto dheer aan ku fiirsadahayd antii hub-andirta dalkaasi an caawida haan la dagaalamo falaagada iyo ruushiya bartilmaamaysdaasa wakiilkan iyo b b sidan sheegay intii wayowka ciidamada dowladda ukraine iyo suurtagalatantiyo waa laku bedela habka moscow iyo dalkaas an wajahayta wayba uus sheegay intii arrintan usan malayahaya daandaansi toddobaadkii lahadhaafi waaxda arrimo banaanka ee maraykanka iyanka baaqdi lamada dhini antiyo dhowraan antiyo ilaaliyan xabad joojinta jilicsan ee ku jarta bariga ukraina qaramada midoobaya sheegahay dantiin ku badan tuman kun oo qof ayoo ka dhammadeen tan imarkii iyo colaada ku bilaawaday bariga ukraine bilii abriil ee sanadkii lamada kun tumiyo afartii waalyeer kureed dagaalka yawaybows saasoo kale qaramada midoobeye waybaya sheegday intii dagaalkaayo ku barakaceen saasoo kale qaramada midoobeye waybaya sheegday intii dagaalkaayo ku bogtaaleen in ku badan hal dhibi li milyan oo qofa xabajoojintan iyo layska afgoraday wadahadal bilii febraayo ee sanadkii lamada kuntum iyo shantii kudhi magaalada minsiki habahato heliiskaas iyo ilaahi hadda anin fulna sidii la fadaaye toddobaadkii lahadhaafi milatariga ukraine waybayo sheegan dishan kumide ciidamadiyo lakadili duqeyn weyn oo ku dhiidi waqooyiga magaalada ee falaagada haysata warkii isin kula dareertan dhugunsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo muujada f m c t c dhibisan lama megaartis isaas oo kale livestreamka iyo s w ga iyo websaayada qaar w w dot warsan radio dot com iyo wadani twenty four isaas oo kale gaarsiya dot com surunkanganinkaginta warkanka lamida reedanku kulmaana sidaasiyo nabadgelyo